ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى عرفت الله في البحر عرفت الله وفي مد
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa labiyo tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duqaymo culus oo mar kale ka dhacay magaalada caasimadda ee alkhartuum iyadoona ay ku dhinteen ku dhowaad labaatan ruux dowladda maraykanka oo shaacisay inay aad uga xun tahay qaraarkii dhowaan ka soo baxay taliska milatariga ee xukuumadda suudaan kaasoo uu milatariga ku hakiyey wadahadalladii uu kula jiray maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah duqaymo xoogan oo ay dadku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada caasimadda u ah dalka yukrain ee kiyef iyo mandiqad ku taalla xuduudda ay wadaagaan ruushka iyo yukrain wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ruushka sergey lafarof oo booqasho lama filaan ah ku tegay dalka kenya isagoona la kulmay dhigiisa dalkaas iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka iyadoo saacado kooban ay kasoo wareegatay hadalkii kasoo baxay taliska milatariga ee xukuumadda suudaan islamarkaana lagu shaaciyey inay hakiyeen wadahadalladii ay kula jireen maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ee ka socday magaalada jidda ee dalka sacuudiga ayaa waxaa lasoo sheegayaa in duqaymo culus ay mar kale ka dhaceen magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan guddiga dhakhaatiirta ee dalka suudaan ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan toddoba iyo toban ruux ay ku dhinteen boqol iyo lix kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn culus oo ka dhacday koonfurta magaalada khartuum ee caasimada dalkaas xilli hay-adda duulimaadka hawada ee dalka suudaan ay shaacisay in la hakiyey dhammaan duulimaadyadii ka bixi jiray iyo kuwii imaan jiray gudaha dalka suudaan ilaa laga gaaraya shan iyo tobanka bishaan hadda dhalatay ee juun xukuumadda washington ayaa shaacisay inay aad uga xun tahay hadalkii dhowaan ka soo yeeray taliska milatariga xukuumadda suudaan kaasoo ku aadanaa inay hakiyeen islamarkaana isaga baxeen wadahadalladii ka socday magaalada jidda kol sii horreysay oo maalintii shalay ah ayaa waxa ay dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga iyo kooxaha gurmadka deg dega ah waxa ay dib kaga soo cusboonaadeen dhowr deegaan oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee alkhartuum goobjoogayaal ayaana warbaahinta u sheegay in xaafado badan oo ku yaala magaalada khartuum ay martigeliyeen duqaymo xoogan iyo iska horimaadyo culus dhakhaatiirta suudaan ee aan xukuumiga ahayn ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in mandiqada maayo ee ku taalla magaalada caasimadda ah ee alkhartuum ay martigelisay duqeyno aada u culus taasoo sababtay dhimashada toddoba iyo toban ruux iyo dhaawaca boqol iyo lix kale waxaana soddon iyo lix ka mida dadkan dhaawacmay lagu sameeyey qaliin iyagoo intaa ku daray in dhibaatooyinka ka dhashay duqaymaha ay isa soo tarayaan war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka dowladda ee bishear kuna yaala magaalada caasimada ayaal khartuum ay la kulmeen culeys weyn oo ku aadan wax ka qabashada dadka dhaawacyada ah waxa ay ku baaqeen in gurmad iyo gargaar lala soo gaaro dadka ku sugan isbitaalkaas maadaama aysan haysan dhaqaatiir iyo dawo ku filan dadka dhaawacyada ah taasoo sababi karta in dad badan oo dhaawacyo qaba ay u geeriyoodaan daryeel xumo caafimaad geesta kale hay-adda duulista hawada ee xukuumadda suudaan ayaa dhankeeda shaacisay in la xili doono dhammaan duulimaadyadii imaan jiray dalka suudaan iyo kuwii ka bixi jiray intaba waxaa laga soo reebay safarada lagu sheegay inay yihiin gurmadka deg dega ah iyo kuwa lagu daadguraynaya dadka ka baxsanaya colaadda ka taagan dalka suudaan lamana bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan xaaladan lagu soo rogay dalka suudaan ee saamaynaysa duulimaadyada geesta kale afhayeen u hadlay golaha amniga qaranka ee xukuumadda washington oo lagu magacaabo john kerby ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda maraykanka ay si aad ah uga xun tahay tallaabadii ay taliska milatariga xukuumadda suudaan uga baxeen wadahadalkii ka socday magaalada jidda waxaan doonaynaa inaan aragno dagaalka oo joogsada ayuu sii raaciyey hadalkiisa kerby ayaa sheegay in qaraarka uu qaatay taliska milatariga xukuumadda suudaan uu saameyn doono in gargaar bani aadamnimo la gaarsiiya magaalada caasimada ee alkhartuum iyo gobolada kale ee ku yaala dalka isagoo xusay in dadka halkaasi ku sugan ay isagoo xusay in dadka halkaasi ku sugan ay aada ugu baahan yihiin cunno biyo iyo daawo intaba waxaan rabnaa inaad si dhab ah uga faa'iidaysataan fursadda nabadda taasna dhab ayay naga tahay run ahaantii waan caawinaynaa oo waan fududaynaynaa wadahadalladaas ayuu sidoo kale yidhi afhayeenka u hadlay golaha amniga qaranka ee dowladda maraykanka lix iyo labaatankii bishii may ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii dowladaha sacuudiga iyo maraykanka ay shaaciyeen inay wadahadal dhex dhigayaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ee kala ah taliska milatariga iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah balse taliska milatariga ayaa si lama filaan ah u qaaday tallaabo uu ku hakinayo wadahadalka uu kula jiray kooxdan isagoona shaaciyey sababta uu uga baxay wadahadalka hoggaanka guud ee taliska milatariga xukuumadda suudaan waxa ay sheegeen in asbaabaha ay uga baxeen wadahadalkaasi ay ka mid tahay iyadoo kooxaha fallaagada ah aysan fulin mid ka mida qodobadii lagu heshiiyey islamarkaana ay burburiyeen xabad joojinta tani ayaa horseeda in dagaallo culus ay dib kaga qarxaan dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada alkhartuum ee caasimadda suudaan waxaana iska hor imaadyada barbar socda duqaymo xoogan oo indhala-aan ah kuwaasoo beegsanaya dadka rayidka ah ee lagu dul dagaalamayo
وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad duuli dhegaysanaysaan wararka ka imaanaya dalka yukrein ayaa ku waramaya in duqaymo culus ay ka dhaceen magaalada caasimadda ah ee kiyef iyo qaybo ka mida gudaha dalkaas maamulka caasimadda yukrein ee kiyef ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan saddex ruux ay ku dhinteen shan kalena ay ku dhaawacmeen weeraro xoogan oo sawaariikh loo adeegsaday kuwaasoo ciidamada milatariga ruushka ay kusoo garaaceen magaalada guddoomiyaha caasimadda ugu magacaaban xukuumadda yukrein ayaa shaaciyey in saddex ka mida dadka ku dhintay duqeyntan ka dhacday magaalada kiyef ay ahaayeen caruur yaryar isagoo intaa ku daray dhaawaca ugu yaraan shan kale geesta kale mandiqad lagu magacaabo bilgoriyod oo ku taalla xuduudda ay wadaagaan yukrein iyo ruushka ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen duqaymo xidhiir ah kuwaasoo sababay dhaawaca ku dhowaad toban ruux ugu yaraan siddeed ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen duqaymahan culus ee ka dhacay mandiqadaas sida uu shaaciyey guddoomiyaha gobolka ugu magacaaban dowladda ruushka mandiqadu waxa ay martigelisay duqeyn xiriir ah oo loo adeegsaday hoobiyayaal waxaana duqeynta ka dambeeyey ciidamada milatariga ee yukrein iyagoo beegsaday bartamaha magaalada iyo hareeraheeda ayuu wakaaladda wararka ee faransiiska u sheegay guddoomiyaha gobolka waxa uu intaa ku daray in siddeed ruuxay ku dhaawacmeen duqeynta isagoo sheegay inuusan jirin khasaare dhimasho guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in dadka deegaanka ay handadaad kala kulmayaan ciidamada ruushka isagoo xusay in barakac xoogan uu ka bilowday magaalada waxaana soo wacay dad ku sugan magaalada oo inoo xaqiijiyey in hoobiyeyaasha lagu soo garaacay magaalada ay sidoo kale burburiyeen guryo dhowr ah ayuu yidhi guddoomiyaha mandiqada bilgorod ninkan ayaa ku faanay in ciidamada milatariga ee yukrain aysan soo gelin mandiqada balse ay adeegsanayaan duqaymo aan kala joogsi lahayn xilli weliba wararka ka imaanaya dalka kenyana waxa ay ku waramayaan inay fashilmeen wadahadaladii u dhexeeyey xukuumadda nairobi iyo mucaaradka dalkaas waxaa gebi ahaanba la hakiyey wadahadaladii u dhexeeyey mucaaradka dowladda kenya iyo xukuumadda nairobi sababta ka dambaysa arrintan ayaana lagu soo waramayaa inay tahay kadib markii ay dowladda kenya ku guuldaraysatay inay kasoo baxdo dalabaad ay soo gudbiyeen kooxaha mucaaradka arrintan ayaa waxaa ka dhawaajiyey guddoomiyaha wadahadallada ee labada dhinac ee kale ah kenya iyo mucaaradka xisbiga talada haya ee uu hogaamiye william ruuto iyo midka mucaaradka ee uu hogaamiye rayla odhinga ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa ka dhex taagnaa khilaaf aad u xoogan bishii maarso ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii mudaaharaadyo xoogan oo ay dadku dhinteen ay ka dhaceen dalka kenya kuwaasoo looga cabanayay qiimaha maciishadda iyo wax isdabamarin la sheegay in lagu sameeyey doorashadii dhacday sanadkii hore waxaana banaanbaxyadaasi horkacayay rayla odhinga oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka horaantii bishaan ayaa la hakiyey dibadbaxyada looga soo horjeeda dowladda kenya kadib markii kooxaha mucaaradka ay sheegeen in xisbiga talada haya uu ogolaaday mid ka mida dalabyada ay soo jeediyeen kooxaha mucaaradka balse iminka ayaa muuqanaysa in meesha lagu kala tegay islamarkaana uu fashil kusoo idlaaday wadahadalkii u dhexeeyey dowladda kenya iyo mucaaradkeeda isla wararka kenya ayaan ku guda jirnaaye sergey lafarof ayaa socdaal lama filaan ah ku tegay dalka kenya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ruushka ninka lagu magacaabo sergey lafarof ayaa socdaal lama filaan ah ku tegay dalka kenya halkaasoo uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaas iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda kenya ruushka iyo dhigooda yukrain ayaa taageero ballaaran ka raadinaya waddamada afrika inta lagu guda jiro booqashadan waxa aan ka wada hadli doonnaa iskaashiga dhanka ganacsiga dhaqaalaha maalgashiga waxbarashada weydiimo la xiriira dhaqanka iyo arrimo kale oo badan ayuu yidhi serkey lafarof oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ruushka socdaalkan oo ahaa mid aan lasii shaacin ayaa imaanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda yukrain ninka lagu magacaabo kuleyba uu socdaal ku marayo waddamo ku yaala qaaradda afrika oo ay ka mid yihiin etoobiya marocco iyo ruwanda toddobaadkii hore islamarkaana la kulmay hogaamiyaha ururka midowda afrika azali azumani iyo xubno kale oo ururka ka tirsan kuliiba ayaa wadamada qaar u sheegay in ay joojiyaan siyaasadda dhexdhexaadnimada ee ku wajahan dagaalka u dhexeeya yukrain iyo ruushka kaasoo galay bishii shan iyo tobanaad oo xiriir ah waxaan u sheegaynaa saaxiibada afrikaanka ah innagoo isku dayayna inaan u sharaxno dhexdhexaadnimada ma ahan jawaab ayuu kuleyba ka yidhi shir arbacadii ka dhacay caasimadda itoobiya ee adis ababa oo ah xarunta midowda afrika
جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawiro lagu soo bandhigayo khaniimadii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkii xooganaa ee ka dhacay deegaanka masagawaayi haddaba waxaad ku soo dhowaataan falanqayn ku saabsan sawiradaas habeenkii xalay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawiro hor leh oo qayb ka ah weerarkii xooganaa ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya sawiradan waxa ay si gaar ah alkataa'ib ugu soo bandhigtay khanaa'im kala duwan oo ay mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkaas waxaana sawiradu ay gaarayaan afartan iyo saddex sawir si guud sawiradu waxay usoo bandhigayaan gaadiid hub iyo agabyo milatari oo ay mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkii ay mujaahidiinta kula jarmaadeen fariisinka ciidanka dowladda federaalka gaar ahaana kuwii dhowaan laga keenay dalka eritreya ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay cabsemadow run ahaantii sawiradan ayaa ah kuwo aad u cajiib ah waxayna habeenkii xalay si aad ah ugu faafeen baraha bulshada waxayna soo bandhigayeen saanado iyo hub aad u fara badan oo ay mujaahidiinta ku furteen weerarka masagawaay adiga ku dhaado cabdisamad waad aragtay sawirada maxaa kaaga muuqanaya waa maatantahay maxamedow habeenkii xalay alkataayib sawirada ay baahiyeen waxay ahaayeen sawiro runtii aad saameyn u leh waana mid ka mid ah ayaa la dhihi karaa amaba sidoo kale waxaaba lagu tilmaami karaa saanadii ugu badneed ee ay soo bandhigaan tan iyo markii ay bilowdeen weeraradii ugu dambeeyey amaba hujuumkii weynaayo uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka sawirada waxaa kasoo muuqanaya gaadiidka dagaalka qoryaha kuwooda culus kuwooda fudud zaadka oo ay ka mid tahay rasaasta qoryaha kala duwan tuutaha ay ciidamada ku labisan yihiin si guud gaadiidka haddaan u dulmaro waxaa kasoo muuqanaya ilaa shan gaari oo nooca cabdibilaha ah iyo sidoo kale gaari bijiya shanta gaari ee cabdibilaha ah mid weliba oo kamida waxaa ku rakiban qoriga darandooriga u dhaca ee loogu yaro dhashiikaha sidoo kale hubkaasi waxaa qayb ka ah qoryaha loo yaqaano ak ka iyo sidoo kale b k m ka iyo sidoo kale qoriga loogu yaro g triga kuwaasoo ah kuwa tira beel ah islamarkaana inta ishaad u qabato ay safan yihiin waxaa intaas dheer in qori weliba oo kamida hubka ay halkaasi kusoo bandhigeen mujaahidiinta uu wato rasaas aad u tiro badan qorqoradaha rasaasta ee mujaahidiintu soo bandhigeen runtii waa kuwo tiro beel ah markaa tiraada waa tirinayaana maba tiri kartid inta sawirada ka muuqata marka maxamedow saadka malater iyo halkaas lagu soo bandhigay runtii waa wax aad u fara badan adi ahaan maxaa kaloo kuu muuqday waad mahadsantahay cabdisamed sida aad ka dhawaajisay saanadan waxaa lagu tilmaami karaa tii ugu badneed ee ay mujaahidiinta kusoo furtaan tan iyo markii uu wilaayaadka islaamiga ah guluf dagaaleedka ku iclaamiyey xasan sheekh marka laga yimaado qoryaha iyo gaadiidka aad sheegtay waxaa ii muuqanaya qalabyo kala duwan oo ah kuwa ciidanka haddii ay ahaan lahaayeen isgaarsiinta iyo hubka ay ku dagaalamaan ciidanka lugeeya sida bambaanooyin aad u fara badan oo ay alkataa'ib kusoo bandhigtay sawirada kuwaasoo nuocyo kala duwan leh oo ay ku hubeysnaayeen ciidamadii lagu soo afjaray xeradii ay ku lahaayeen deegaanka masagaway ee gobolka galgaduud waxaa sidoo kale cabdisamudow ii muuqanaya boorsooyin tuutaysan oo ay mujaahidiinta al-shabaab kusoo bandhigeen sawirada khaniimada ah waxaa muuqanaysa in askari walba loogu talagalay boorsadiisa hubkiisa iyo wax weliba uu u baahnaa inuu ku dagaalamo maxamedo waxyaabaha hadda halkan ka muuqanay waxaa kamid ah qoryaha loogu yaro shamshuutarka oo yacni ay adeegsadaan ciidanka qeybtooda toogta khaaska u ah sidoo kale waxaan aragnaa qoryaha r b g ga aadka u tirada badan ee lagu soo bandhigay khaniimada cabdisamadow qoryaha r b g ga waxaa ii muuqanaysa inay wax ka cusub yihiin maxaa ku cusub oo aad ku aragtaa maxamedow qoryahan r b g ga waxaad dareemaysaa inay yihiin kuwo cusub oo dhowaanba laga furay baakadkooda waxyaabaha runtii hadda ku cusub ee qori weliba r b g ku rakiban waxaa ka mid a qalab yar oo ka saaciidaya in qoriga r b g ga ah liishkiisa uu saxnaado qori welibana wuu ku xiran yahay dhammaan waxaana xusid mudan maxamed oo hubka halkan lagu soo bandhigay kuma jiro hub yacni dhowr bilood lagu dagaalamay dhammaan waxaa la dhihi karaa waa hub dhowaan dowladda federaalka ah la soo siiyey waxaana loo badinayaa inay yihiin dhowr bilood kahor waxaa jiray hub aada u tiro badan oo maraykanku kasoo dejiyey magaalada muqdisho diyaaradaha sidayna ay kasoo degeen eelaboorka halkaasna uu safiir ku-xigeenka maraykanka ku wareejiyey taliyaha ciidanka dowladda federaalka ninka loogu yeero genaraal odawaa dhanka kale maxamed adiga maxaa kuu muuqday oo ciidanka laga soo qaatay waxaan arkayey kaamirooyin baan arkayey waxaan arkayay matooro waxyaabaas maxaa kaaga muuqday maxay ka dhigan tahay yani in jeish dhamaystiran wixii ay wateen oo dhan laga qaatay waa mahadsantahay cabdisamed waa sida aad sheegtay khaniimadan waxaa la dhihi karaa waxaa ku dhan qalab weliba oo isticmaala ciidan haddii uu ahaan lahaa hub haddii uu ahaan lahaa gaadiid haddii uu ahaan lahaa isgaarsiin iyo wax weliba oo uu askarigu u baahan yahay tani waxay ka dhigan tahay in halkaasi lagu soo afjaray talis guud oo ciidan oo loogu talagalay in lagula dagaalamo deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka qalabka isgaarsiinta ee ii muuqanayay waxaa ka mid ah taarar ay koomyo waxa loogu yeero sbaceka kaamirooyin ayaa sidoo kale ka mid a kuwaasoo ay wateen wariyaal la socday ciidanka waxaana suuragala in kaamiradahaasi ay ku keedsan yihiin xoogo ku aadan ciidamada dowladda federaalk oo baalaxoofteynaya islamarkaana muujinaya inay geesayaal yihiin kuna wajahan yihiin mujaahidiinta kuwaasoo laga yaaba inay dib u anfacaan mu'asasada alkataa'ib islamarkaana ay kusoo bandhigto muuqaalada soo socda qalabku aad ayuu u kala duwan yahay waxaa sidoo kale ka mid a soolarada waxaa sidoo kale ii muuqanaysa matooro ay ciidanku isticmaalayeen taasoo ka dhigan in ciidankan loogu talagalay in halkan ay sida magaalo ahaanba u degaan cabdisamadow yaanan ka tegine waxaa sidoo kale ii muuqanaya booshash kala duwan oo ay ciidanku isticmaalayeen kuwaasoo iyaguna ah inta ay indhahaadu qabtaan waxaa sidoo kale muuqanaya baalotooyinka r b g ga hoobiyaal kala duwan waxaana muuqanaysa in ciidankan loo soo dhammaystiray wax weliba oo ay u baahnaayeen cabdisamed waxyaabaha muuqanaya waxaa sidoo kale ka mid a sanaadiiq rasaas ah bal ka waran iyagana maxamedow sanaadiiqda sawirada kasoo muuqanaya waa wax tira beelah tiro ahaanna maba tiri karna oo inta hadda sawirada ka muuqda ayaaba ah kuwa aada u tiro badan waxayna arrintan ka markhaati kacaysaa amaba ay xoojinaysaa hadal uu dhawaani jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubeyde uu lahaa dekado ayaa halkaas inooga furmay amaba waxay halkaas inoo noqdeen yacni goob aan ka helno zaadka iyo sidoo kale hubka aan kula dagaalamayno marka maxamedow haddoo kale xasan sheekhna waxaa habboon saan is leeyahay in sawiradan aysan tusin kuwa la taliyayaashiisa ah maadaama laga yaabo inay ku kiciyaan dhiikar ama waxyaabo caafimaadkiisa waxyaabo u dhibaya sababtoo ah waa jeyshkii ugu dambeeya baa laleeyahay qiyaas toddoba boqol oo askari goob ay ku sugnaayeen oo isugu jira kuwa loogu yeero gorgor iyo waxyaabahaas way ku jiraan laakiin waxay u badnaayeen ciidankii eriterea marka ciidankii eriterea waa goobtii ugu dambeysay oo ay ku sugnaayeen badanaana sidaad kor qabtaba waxay ahaayeen askar la celcelinaya oo awalba fakfakanaya waataa darad dhegeysanaysay askarigii ay qabteen maxaa la yidhahda ciidamada mujaahidiinta markii oo laga wareysanayay idaacadda andulus waa tuu lahaa annagooba xaaladda nagu dhanaan tahay oo inaan kala fakano rabno waa idinka yacni nasoo weerarteen waa tuu lahaa maxmed waan ka bixinaa falanqeynta malaha waan ku dheeraanay maxaa kusoo gabagabeynaysaa sidaanba horey u sheegnay halkan waxaa ka muuqda ayaa ah in lasoo afjaray mid ka mid a talisyada ugu waaweyn ee ay ciidamada dowladda federaalka ka samaysteen gobolada dhexe gaar ahaana gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya horey waxaan u aragnay oo ay mu-asasada alkataa'ib usoo bandhigtay weerarkii galcad oo ay mujaahidiintu sidaanoo kale ugu soo furteen gaadiid iyo hub aad u fara badan kanina waxa uu ku biirayaa weerarada noocaas oo kale ah ee ay mujaahidiintu ku difaacayaan wilaayaadka islaamiga ah marka lasoo uruuriyo waxaa halkan lagu soo bandhigay ayaa lagu tilmaami karaa hadalka allah subxaanahu watacaala ee ah ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله